waad mahadsantahay saad sheegtay saaka goor horaan isugu nimi baarlamaanka waxaana noo akriyay warqada ku-simaha guddoomiyaha waana gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane mudey warqadaas oo ay ahayd warqadii iscasilaada gudoomiyahaygii hore jawaari oo maarata ku qornayd inuu de xilkii guddoominimo iska casilay markuu arkay maaragtay iyo de taladii madaxda sarena qaatay iyo dad shacabka iyo baarlamaankaba marka adugu waxay ahayd un warqada iscasilaada markhaatiyaasheeduna de maaragtay gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo habdo horuna ku saxeexan yihiin markhaatiyaasha halkooda noo joogtee ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqada isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay kasoo baxday annaka de sida jawaari waa warqada resignation oo jawaari qoray baa naloo akriyay maanta baarlamaanka maadaama ay muddo badan isjiijii jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo guddoomiyaha inuu shaqadiisa sii wato doonayey miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydiin akriyay kadib maya de kolley markii loo akriyay mesh waa lakala tegey halkaasna de ma garanaysaa un wixii ka dambey qabanqaaba ah unbaa de kolley la bilaabaya laakin de wax dambeo markaa de laga soo wada hadlaaba ma jirin sida halka halkii baa lagu kala tegey bulshada soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go-aan laga gaaro waxyaabihii idinsoo dhex maray aad gacan qaadaan oo horey loo socdo marka ma jiraa qorshe ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato maxaa idin qorshaa horta runtii de meeshan maog tahay wax laba dhinac layidhaha ma jiran waxaan anaku baarlamaan baan nahay baarlamaankuna de waad og tahay waa meel maarata lagu doodo lagu kala fikra duwanaado kulli anaku shacabka soomaaliyed baan u shaqaynaa ka horta runtii waa waxayaan umahad celinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan sabdhaaf iyo dagaal iyo wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday loogana dooday iyadoo sharciga la tiigsanayo hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen oo amniga xildhibaanada iyo amniga borseska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican wuxu dhacaan saad og tahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa oo markii uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey akhirkiina si nabada ay ku dhamaatay jawaarina dee runtii inkastoo nagu yara dheereeyay lakin waxaan filayna runtii in ka hor baynu iscasilan laakin maadaama uu maanta gartay waa u mahad celinaynaa de shan shan sannadoodna wuxuu noo soo ahaa guddoomiye marka waa ugu mahad celinaynaa arrintuna waxaan waxaan kufaraxsanay maanta shacabka soomaliyeed kolley ku faraxsan yihiin sil nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhamaatay kolleyna dee borseski un waxaa la gelaya imika ma garanaysaa sidii guddoomiye cusub loo dooran lahaa xildhibaan xuseen carab ciise sida aad sheegtay wakti dheer bay socotay hawshan guddoomiyihiinii hore wuu idinku dheereeyey marka dadka soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan maxay ahayd sababta ugu weyn ee guddoomiyaha inuu ku baxo loogu ololeeyey muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay horta runtii dee aqbalaada waa ku waajib runtii haddii magaranaysaa intii lagu doortay in ka badan aada uga sii badan badanba ay keentay numbarkanu sax ahaa kolley mas-uul kastaba waa maarata dariiqaas ayinbu maarata dee war adduunka dhan waa laga yaqaanaa laakin dee guddoomiye maadaama sacasile kuma haboona inaan maarata waxyaaba badan oo khaladaada sheego laakin waxa weeye anigu baarlamaanka hore waa kala soo joogay afartii sano sanadna imika waa joogay aduu dhibaatooyin badan oo waxaa jira magaranaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihii aanu ku jirnay oo magaranaysa weli t v c ah qabyo ah shuruuc badan oo magaranaysa loo baahnaa la socodsiiyo oon la socodsiin adu waxaa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabay inay u socoto oo istaagtay taasuna markay dhacdo waxa weeyaan xildhibaanadu waxaa ku waajiba markaa dee kulligood xildhibaanaa layahay xataa jawaari marka marba qofkii loo dhiibto hadduu shaqada la isyidhahdo kama soo bixi karo in maarata la yidhahdo balka nasto xoogaa oo qof kale lagu eego laakiin muhiimadda waxa weeye dee soomaaliya waxa weeye waxay ka kooban tahay saad ogtahay garsoor fulin iyo sharci dejin saddexda dhinac waxaa la doonaya sidii la rabay inay u shaqeeyaan haddii kale waa loola xisaabtamaya marka waxaad moodaa xagga baarlamaanka xoogaa inay stagnation ka yimi waxyaaba badan oo la rabay in la sameeyo afartii sano hore aan la samaynin saad ogtihiin oo imika aan dib loogu noqon karin laakiin sanadkii ugu dambeysana runtii waxyaaba badan shuruuc badan oona laga doonayey ilaa iyo shan iyo toban oo mid keliya ka socday guddiga adeega garsoorka adeega baarlamaanka waxa ade waxaan la tirin karin oo runtii dibdhac ku yimi marka annaku waxba maaragtay waxba u dhimaynin mudane jawaari runtii shaqo culus soo qabtay waa guddoomiyihii ugu horreeyay maarata isku haya baarlamaan marka waxyaaba badanna waa keenay laakiin runtii waxaa waxaa la joogaa waktigii soomaaliya ma garanaysa ay ay hore u socon lahayd shacabka soomaalida loo adeegi lahaa oo saddexdaas branch aan sheegaynaaba shaqayn lahayn horena u socon lahaayeen marka taasaa la gartay marka yihahdo xoogaa qof kale ha lagu daya taasaa keentay xildhibaan kolley jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qaybood qayb ka mida weeye ugu dambeyntii guddoomiyihii wuu iscasilay sida aad warqadda ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo a qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday maxaad is leedahay baarlamaanka mooshinka kan xiga masuu qaadan doonaa wallahi de runtii horta mid khaladaba laga fahmayo moshinku waqti waxa weeyaan soo jeedin annagu waxaanu ku shaqaynaba waa soo jeedin oo marba waxaanu keenaa barnaamij waxyaabahan ku shaqayno dhanbaa mooshin marka kelmadaasa xoogaa aad moodaa in si interpretation khalada lagu sameeyey mooshinka mooshinka laga baqaa ma jirto mooshinka laga hadlayo waxa weeye xildhibaane Yeah.
mooshinka laga hadlayo xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax mataqaana lagu horta dee bedelayo runtii walaal waxa weeye aad inaan loo fahmo madaxdan la sheegaya waxa weye waa madax soomaaliyeed waa dad so- dad shacabka soomaaliyeed eh, maaragtay en, u khad- khadaamiin u ah kulligay waanu nahay qofkii shaqadiisa qabsan waayana waa lala xisaabtamaya bari waxa weye saan kuu sheegay imika for example gudoomiyuhu dee nin muddo yar joogay maaha waa nin afar sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaan umalaynayaa eh, eh, in muddo badan loo sabray eh, lana arkay waxyaaba badan oo oo loogu talagalay dalkan inuu ugu horumaro socon waayey markaas lala xisaabtamay marka anu taa wax ku khaldan garan maayo ka dambana de kolley goor iman doono ilaahay unbaa og laakiin runtii shaqo dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabka inaan u adeegno in shuruucdii dalkan eh, maaragtay la dhammaystiro ee uu dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii magaranaysa gaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaala En, eh, iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo